aragtidan waxay ku dhacday haduudan bilaxaaw iyo mandhera haduudbeenaadka meesha lalahayo oo ciidanku daadsan nimankan lacagtii ay rabeen soomaaliya inay macnaha ku alqabeeyaan ama haaladeeda macnaha ku humeeyaan ay rabeen oo doorashadan lacagtii loo soo waday baa gacanta lagu dhigay waa gartay lacagtana waxaa waday laba qof labadii qofna gacantaan ku haynaa waxaana qolley haddii ilaaha yidhaahda aan la beegsan doonaa maxkamada ama sharciga islaamka sida uu yahay inaan waafajinaan rabnaa haddii ilaahay raalli ka noqdo waka xaaladaasaa jirta haduudana aada waayo joogeeda kale hadda waa degan yahay ciidanmihii oo hooga dalka dhan way joogaan wixii gadaal la keenay wixii horeba bulshadana waa shaqadeedi iyo barnaamijyadeedi kale ay isku wadataa oo magaalo iska degan waayo oo shidan waayo maaha magaalo borblem iyo qaha iyo had iyo ku jira iyo baanti oo baanaga beri aan ugu soo shida iyo waxaaba kama jiraan oo magaalo iska degan waayo waa gartay marka nimankaasaa sheegaysid oo ilaa iyo laba inay gaarayaan gormeed qabateen nimankan shalay ayaa la qabtay casarkii awadkii xaalay aan rabnay inaan barnaamijya aan la wadaagno ii sheeg nimankan warsaxaafadeedka ma noqonin adig saaka minaha aan rabnay inaan la wadaagno hadii ilaha raadi ka noqdo oo dibist ama b o aan ka hadii ilaha yidhahdo lacagtii marata waa lacag fara badan oo heli dheer aan hubkeena haynay aan shaqada anada ay tahay maanaha xaaladaha lagu baaro ama lagu qaban karo ama lagu ogaan karo nafteeda iyo takedeedaan haynaa oo nala soo baray waaba shaqada anada waxaasa mal
raggani sidaa sheegtay gudaha kenya ka imaadeen xadbeenaadka ayaana lagu qabtay marka intaysan kenya kasoo bixin miyaa xogtooda hesheen lacagtaasi hogteedaan helnay ayadoo nairobi kasoo bixin oona kasoo bixi rabto mar mandera lacagtaan maaha mar hor waa la keenay haduudtaa la keenay garoonka dhe eerboortka mandera la keenay markii la keenay lacagtii nin kale oo soomaaliyeed oo loo soo sheegay xagga joogo oo inuu ka mid yahay aan hadda u malaynayo aan xaqiiqna aan uhaynin oo safiir soomaaliya inuu yahay aan u malaynayo aa ka warhelay war uu soo gudbiyey markuu noo soo sheegay hogteedana isla markii haddana waa la celiyey ninkii lagu qabtay kuwaan odoontaa qabtay waa celiyeen haddana hadda soo fokasay mid hore oo meel ay ka baxday ba aan garan weyno oo birdaa lagu qortina way jirtaa kulley waad aragtaan weyna muuqaalkeeda iyo qabraanteeda waxaa ii sheegtaa waxaan aa qabateen oo nimanka ay wadeen ma lacagtii rasmiga aheeda mise waa waxyaabaha lacagta lagu dhaqo lacagta rasmiga aheed waa meeqa ayay gaaraysaa marka lacagta lacagta lacag badan waayo lacag dhabal waayo lacag yar maaha lacag la rabay ummadda soomaaliyeed ama shacabka soomaaliyeed la rabay in lagu dhibaateeyo ama gacan loogu geysan rabi waa marka waa gartay marka xaqiiqdeedii oo lacagta xisaabteeda aan mar dambaan jiraalan kaala soo sheegi doonaa hadii ilahay raalli ka noqdo waa qabanay nimanka gacanta lagu hayaa ayaga oo muuqaale iyo maqaleb waayo waa ku fahmatalaya marka lacagta maxay ku sideen marka ma boorsooyin ayay ku sideen maxay ku sideen lacagta
lacagta way kala tahay alaamooyin oo noocyo badan ay u kala qaadeen ay jirto marmarkaytooyin aminaha soo saareeyeen oo meel walba hogteeda aan la soconay gareetaha waa laga bedela naaga juwaan loogu ridaayey oo la dhahayo waxaan malaha igu qaad hogteeda aan la soconay ama lacagba nooca lagu qaadaya
waxaa ii sheegtaa marka lacagtaas cadadeeda ma la ogsoon yahay inta ay gaarayso
lacagtaas cadadeeda inaan xisaabnaan rabnaa meesha waa meel baalka nimanka markaan qabnay busha iska noqotay kabaxadii afaaraheed waa xirnay nimankan sidii ku qabnay oo hadda iyo kabaxadiin rabnaa maamul iyo odayaal iyo waxgaradba inaan suuga imaan aan maanaha hogteeda iyo waxeedaba barnaamijyadeeda inaan galnaa rabnaa haddii ilahay raalli ka noqoto ugu dambeyn marka ma ogaateen shakhsiyaadkaasi lacagta halka ay u wadeen maadaama gudaha dalka ay soo galeen lacagta dad ay u wadeene dadkaasi ma ku raadiseen oo ma ogaateen kama harin taas laakiin jawaabteeda dib ayaan kasoo bixin doonaa baaritaankeedana waa wadnaa waana heli doonaa insha allah